بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه ما هبت النسائم وما ناحت على ليك الحمائم وبعد walalayaal waa dersigeennii kow iyo tobnaad iyo kitaabkeennii alhadi alwaadix fi dabyi can muctaqadi salafi saalix dersigeenna kow iyo tobnaad inta aanaanu u gelin waxaanu jecelnahay qoladan mushabbihada ah masabid aad u fara badan iyo been abuurad ay ka faafinahayaan ashaacirada inaannu qaybo ka mid a halkan ku baabi'inno shubahaadkooda waxa ay ka sheegaan masaajiddooda iyo waddooyinkana ay la taagan yihiin waxay yidhaahaan ashcariyadu waxay qabaan nebi moxamed sala allahu wasalam calayhi markii uu geeriyooday ka bacdi inuusanba rasuul aan la odhan karin nebi aan la odhan karin oo rasuulnimada iyo nebinimadu waxa ay ku baaba'day geeridii saasay ashcariyadu qabaan ayay bidcadu dhahaan haddaba hadalkaas waa iftiraa' qadiim been abuurad qadiima wey waxaana ashaacirada ku been abuuran jiray qolo la odhan jiray mushabbiho mushabbiho ayaa hadalkaas sheegtay nin sunni ah oo hadalkaas sheegay walaalayaal ma jiro waxaannu hadda ka akhrinaynaa musabidkaas inuu yahay musabid hore oo bidcooyinkii hore ay ka soo xirteen kitaabkan la yidhaha dabaqaatu shaaficiya alkubraa kitaabkan dabaqaatu shaaficiya alkubraa waa kitaab toban mujallad ah waxaa qoray nin weyn ee mu'arikha ee xaafida ee la odhan jiray cabdulwahaab assubki taajuddiin cabdulwahaab assubki juskiisa saddexaad lambarka afar boqol iyo lix ayaannu ka akhrinaynaa kitaabkaas wuxuu yidhi fa amaa maa xukiya canhu wa can asxaabih annahum yaquuluuna ina muxammedan sala allahu wasalam calayhi laysa binabiyin fii qabrih walaa rasuulin bacda mowtih fa buhtaanun cadiim wa kadibun maxad lm ynطiq minhm axad wla sumica fi majlisi munaadaraة dalika canhm wla wujida dalika fi kitaabi lahm wakayfa yasixu dalik wacindahm muxamadu slى اllah wslm عalayhi xayu fii qabrih qaala اllahu tacaalى wla taxsabana اladiina qutiluu fi sabiili اllahi amwaata bal axyaaءu cinda rabihim yurzaquun faأhbara subxaanahu bأna الshuhadaءa axyaaءu cinda rabihim wاlambiyaءu أwlى bdalik لتقاaصر رتبة الشhهيد عن رتبة النبوة قال الله تعالى فأuلئiكa مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فرتبة الشهداء ثالث درجة النبوة ولقد وردت الأخبار الصحيحة والآثار المروية بما تدل الشهادة على هذه الجملة شheekhan xaafidka ah ee taariikhyahanka ah cabdulwahaab assubki waxa uu leeyahay walaalayaal kitaabkeennan uu ku leeyahay dabaqaatu shaaficiya juskiisa saddexaad lambarka afar boqol iyo lix waxaa laga sheegay buu yidhi abulxasanu alashcari iyo asxaabtiisa ashaacirada ah oo ah inay ashaaciradu qabto nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi markuu geeriyooday inaan la odhan karin rasuul inaan la odhan karin nabi aan la odhan karinay sidaa ashaaciradu qabtaa ay yidhaaheen bidcadu fabuhtaanun waa nabyo ayuu yidhi kitaabkani cadiimun ee weyn waa nabyo weyn oo insahlanayn wakadibun waa been abuura maxdun ee baraxla ee wax runihii aysan ku jirin lam yandiq minhum axadun qof ashaacirada ka mida ee hadalkaa ku dhawaaqday ma jirto waxaannu leennahay qoladan mushabbihadaah ee mubtadicada ah ee been abuuradka ahlu sunnaha har iyo habeenka caada dhigteen waa kanaa kutubtii ashaaciradu way qoran yihiin hal kitaab kan ugu yar iyo mid ka weyn ka soo bixiya nebi moxamed rasuul ma aha markuu geeriyooday kabacdii ashaaciradu qabtaa kitaab dhahaya kutubtii ashaacirada waa kanaahe keena iska daaya brobagandada aad waddooyinka la taagantihiin oo ilaahay ka baqa walaa sumica fii majlisi munaadaratin daalika minhum meel ay ku doodeen ashaaciradu oo looga hayo hadalkaas ma jirto waana been abuurad walaa wujida daalika fii kitaabin lahum kitaab ashaacirada kutubtooda ka mida ee hadalkaas qorayna ma jiro wa kayfa yasixu daalik sidee hadalkaas u ansixi buu yidhi ashaaciradu waxayba qabaanba nebi moxamed inuu nool yahay oo qabrigiisa uu ku nool yahay allahu akbar saasaannu qabnaa ونقول ذلك على مشهد وعلى محضر عظيم من المسلمين وبذلك نلقى الله تعالى يوم القيامة وندين بذلك الله هذا الكاس أيان عقيدك دقنينا ilaahay hortiisa ayaana qiyaamaha ku qiraynaa nebi moxamed inuu qabrigiisa ku nool yahay sala allahu wasalam calayh adiladan soo socota ayaana caddaynaysa marka ashaaciradu waxayba qabtaa nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi inuu qabrigiisa ku nool yahay oo qabrigiisa nafta ay ku jirtaba markuu qabrigiisa joogo sidee u odhan karnaa rasuul ma aha oo risaaladiisa aan u inkiri karnaa qofkii risaaladiisa inkirta waa beenaale waana gaal risaaladiisa qofkii inkirta haye waa kanaa kitaabkani sidaas ayaannu ka akhrinaynaa sow ilaahay ma odhan buu yidhi sheekhan muxadidka ah ee axaadiista nabiga xifdiyey sala allahu wasalam calayhi walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaataa dadkii ilaahay jidhkiisa lagu dilay ha u malaynin inay yihiin dad dhintay sow ilaahay qur-aankiisa kuma odhan bal axyaa'un cinda rabbihim yursaquun waa dad nool xagga rabbi ayaana lagu irsaaqaa dadka ilaahay dartii u geeriyooday waa shuhadadee waa dhinteen ha u malaynina ayuu ilaahay leeyahay marka shahiidkii haddii sidaas la yidhi qof shahiida iyo nebi moxamed yaa weyn nebi moxamedaa sarreeya sala allahu wasalam aleyh wax nebi moxamed la barbar dhigi kale makhluuqana ma jiraan haddaba haddii nebi moxamed uu ka sarreeyo shuhadada shuhadadiina la yidhi qabrigooday ku nool yihiin la yidhi nebi moxamedaa ka sii habboon sala allahu wasalam calayhi weliba taajuddiin assubki waxa uu leeyahay kitaab waxaa ka qoray alimaamu albayhaqi ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhaaho xayaatu alambiyaa fii qubuurihim ambiyadu inay qubuurtooda iyo xabaalahooda ku nool yihiin imaamulbayhaqi ayaa kitaab ka qoray waxaa kaloo tusinaya inay ambiyadu qubuurtooda ay ku nool yihiin xadiiskii bukhaari iyo muslim labaduba ay warinahayeen ee xadiiskii israha dheelminta ah maxaa yeeley xadiiska dheelmintu wuxuu qeexi nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi inuu la hadlay lana kulmay ambiyadii ka horraysay ee geeriyootay marka inay qubuurtooda ku nool yihiin xadiiskaas israha ayaa deliil u ah maxaa yeeley gaar ahaan nebi muuse waa kii nabigeenna ku yidhi sala allahu wasalam calayhi isagoo nabigeennu konton salaadood noo soo wada yidhi ummaddaadu awood uma lahan konton salaadood mana tukan karaane orodoo rabbigaa dib ugu laabo weydiina rabbigaa inuu ummaddaada salaadaha ka fududeeyo war qof meyda ra'yigaas ma soo jeedin karaa nebiyullaahi muuse ra'yigaa soo jeediyey oo yidhi konton salaadood ummaddaadu awood uma laha ee orodoo rabbigaa dib ugu laabo marka ashaacirada waxa ay ka sheegeen oo ah nebi moxamed markuu geeriyooday kabacdi rasuul ma aha waxaannu leennahay waa been abuurad weyn ilaahay ha u laabtaan ha ka toobad keenaan culimmada ay nabsadeen kutubta ay nabsadeen diinta ay beenta ka sheegeen borobagandada ay faafiyeen inta aysan geeriyoon ilaahay ha u soo laabtaan subxaanahu wa tacaalaa waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha ay sheegaan ee borobagandada ah oo dadka ahlu sunnada ah shaacirada ay ka sheegaan oy ku borobagandiyaan waxa ay yidhaahaan ashaaciradu waxay qabtaa bay yidhaahaan qur'aanka ilaahay waa makhluuq subxaanak haadaa buhtaanun cadiim ilaahow adigaa xumaanoo dhan ka dheere hadalkan ay sheegeen waa masabid weyn oon sahlanayn waa kanaa walaalayaal kutubta innagu masaajidda aannu ku akhrinno ee caqiidada inoo ah waa kutubtan la yidhaaho alcaqaa'idu sabca hal kitaab ka keena oo yidhi qur-aanku waa makhluuq kutubta aannu masaajidda ku akhrinno iyaga ayaaba la dagaalama fikradda qabta qur-aanka ilaahay waa makhluuq lama odhan karo qur-aanka ilaahay waa makhluuq waxay kale yidhaahaan ashaaciradu waxay qabtaa musxafka waxa ku qorani qur-aan ma aha ayay qabtaa bal dhegaysta waa been abuuradkii bidcadii hore ee ashaacirada ka sheegi jireen waa iftira qadiima waxaannu ka akhrinaynaa dabaqaatu shaaficiyahee dhegaysta wa amaa maa qaaluu ayuu yidhi xaafidku waxa ay yidhaaheen ina madhabahu ana alqur'aana lam yakun bayna dafatayn abulxasan alashcari madhabkiisu wuxuu ahaa qur'aanku inuusan ku qorayn xaashiyaha walaysa alqur'aanu fi lmusxaf cindah qur'aankuna musxafka kuma qora ay yidhaaheen oo ashaaciradu waxay qabaan waxa hadda qoran qur-aan ma aha ayay qabaan ay yidhaaheen fa haadaa aydan tashniicun fadiix waa foolxumaa weyn wa talbiisun cala alcawaam waa dadka caamada ah ee la khaldahayo ayuu yidhi kitaabkani caamaday ku khaldayaan waxaana hadalkaas fikraddaas curiyey qoladii jahmiyada iyo muctasilada iyo mushabbihada waxaas ayaa ku been abuura jiray ashaacirada iyo culimada ina alashcariya wa kulla muslimin imaamu alashcari iyo muslim kasta hayri mubtadic inuu bidci yahay maahane yaquulu wuxuu leeyahay ina alqur'aana kalaamuullah qur'aanku waa hadalkii ilaahay ayay ashaaciradu qabaan wa huwa cala alxaqiiqati maktuubun fi lmasaaxif qur'aankuna wuxuu ku qoran yahay musxafka xaqiiqa ahaanuu ugu qoran yahay majaaz ma aha waman qaala qofkii yidhaaha ina alqur'aana laysa fi lmasaaxif qur'aanku musxafka kuma qorra yidhaaha fa huwa mukhdi waa qof gefey bal ilqur'aanu maktuubun fi lmusxafi cala alxaqiiqa qur'aanku musxafka ayuu xaqiiqa ahaan ugu qoran yahay waalqur'aanu kalaamuullah qur'aanka ilaahayna waa hadalkii ilaahay wa huwa qadiim qur'aanku waa qadiim hayru makhluuq makhluuq ma aha qur'aanka ilaahay sidan ayaa kutubtii ashaaciradu ay caddaynayaan halkaas walaalayaal waxaa ku baaba'day shubhadii ay ku aflagaadaynayeen ashaacirada oo ay dhahayeen ashaaciradu waxay qabtaa qur'aanku musxafka kuma yaalo makhluuqna weeye ay dhahayeen waxaa kaloo waxyaalaha aad loola yaabo ka mida waxay yidhaahaan ashaaciradu waxay qabaan bay yidhaaheen nimankan caamada ah oo kutubta aan akhrisan caamada waddanka joogta waa gaalo ashcariyadu saasay qabtaa brobagandadaas ayay sheegeen brobagandadaas walaalayaal waa brobagando ay ka soo minguuriyeen ayna ka soo xirteen qoladii mushabbihada la dhihi jiray oo ahlu sunnaha caybay jirta mushabbihadii hore ahlu sunnaha caybay jirtay ayaa sidaas ahlu sunnaha ku caybay jireen oo waxay dhihi jireen ahlu sunnaha ashaaciradahi waxay qabaan caamadu inay gaalo tahay hadda waxaa hortayda yaalla kitaabkii dabaqaatu shaaficiya alkubraa juskiisii saddexaad lambarka afar boqol toban iyo siddeedaad ayaan akhrinayaahe walaalayaal dhegaysta wa amaa maa qaaluu hadalka bidcadu ay tidhi ina alashcariya yaquulu bitakfiiri alcawaam abulxasan alashcari wuxuu qabaa gaaladu caamadu inay gaalo tahay fa huwa aydan kadib waa been wa qasdu man yatacannatu bidaalika taxriishu aljahala qofka arrinkaas faafinaayana danta uu leeyahay waa dadka jaahiliintaa inuu ashaacirada ku diro jaahiliinta inuu ashaacirada ku diru rabaa oo u yidhaaho caamiyow ashcariyadu waxay qabtaa inaad gaal tahay fadhiga ka kac saasay rabaan buu leeyahay kitaabkani oo jaahiliinta ay culimmada ku diraan waaladiina laa taxsiila lahum calayhi ka caadati man laa taxsiila lahu fii taqawulihi bimaa laa asla lahu waxaan asal lahayn ayay weligood dadka u sheegaan wa haadaa aydan min talbiisaati alkarraamiyati cala alcawaam hadalkanna waxaa asalkiisa yidhi oo ashaacirada ku cambaareeyey nimankii mubtadicada ahaan jiray ee la odhan jiray karraamiyada oo waxba aan ogayn marka waxaas ayay ku barobagaandiyaan waxaasay ku barobagaandiyaan ashaaciradu inay qabaan haddaba marka waxyaalaha kale oo ashcariyada ay ku been abuurtaan oo shubahaadkooda ka mida waxay yidhaahaan ashaaciradu waxay qabaan cilmulkalaamay isku mashquuliyaan cilmulkalaamkuna waa bidco cilmulkalaam waa bidco war adeerayaalow cilmulkalaamka bidcada la leeyahay oo a'immadu ay ka digeen waa cilmulkalaamka kitaabka iyo sunnada ka baxsan laakiin haddii cilmulkalaamku kitaabkii ilaahay laga sheekaynahayo oo sunnadii nebi moxamed la fasiraayo sala allahu wasalam calayhi wax xun ma aha waa wax aad u wanaagsan cilmulkalaamka la diidaayo waa cilmulkalaam oo kitaabka iyo sunnada ka baxsan weeye waxa la diidahayo haddaba walaalayaal ka digtoonaada nimankan mushabbihada ah mar walbaba waxa ay dadka u meeriyaan wax aan jirin oo ay ka soo minguuriyeen mubtadicadii iyo bidcooyinkii hore ay ka soo qaateen marka waxaannu wadanaynaa casharkeennii ayaannu iska wadanaynaa maadaama shubhooyinkoodii aannu soo baabi'innay walilaahi alxamdu calaa daalika qaala alcallaama qaala alcallaamatu cilmi badanihii wuxuu yidhi moxamed zaahid alkawhari fii taxqiiqihi wuxuu ku yidhi calaa kitaabi alasmaa'i waasifaat uu taxqiiqiyey lilbayhaqi xaalu u sugnaaday kitaabkaasi lambarka wuxuu ku yidhi afar boqol soddon iyo saddexaad haddaba kitaabkan walaalayaal kowhari ayaannu ka soo guurinnay maqaaladan isaguna wuxuu ka soo guuriyey ibnuulcarabi ayuu hadalkan ka soo raray haddaba qolada mubtadicada mushabbihada casrigeennu waxay ummadda tashwiish weyn uga furaan taariikhda iyo tarjamada moxamed zaahid alkowhari sheekhan harta kowhariga la leeyahay wuxuu ahaa nin aad u weyn cilmiga xadiiska ragga xambaaray ayuu ku jiray wuxuu ahaa faqiih mu'arikh taariikhyahana muxadis ah ayuu ahaan jiray kowhari waxa uu ahaan jiray caalamka ragga kala dagaalama bidcada waxa uu bidcada ku baabi'iyey kitaabka iyo sunnada gaar ahaan wuxuu la dagaalami jiray qolada mubtadicada ah ee la yidhaaho mushabbihada waa mushabbihada hadda casrigeenna joogta ayuu aad ula dagaalami jiray moxamed zaahid alkowhari marka waxba baciid ma aha ninkii baabi'iyey inay maanta aflagaadeeyaan oo ay caayaan waxba ma aha waxyaalaha ay ku caayaan waxaa ka mid a waxay yidhaahaan moxamed zaahid alkowhari imaamu shaafici ayuu dacniyey oo uu wax ka sheegay imaamu shaafici ayuu yidhi quraysh maaha imaamu shaaficiyu wuxuu yidhi af carabiga ma oqoonin luqada oqoon uma lahayn brobagandadaas ayay sheekha ka sheegeen haddaba waxaannu muslimiinta uga digaynaa brobagandadaas in aysan ku kadsoomin wax ka jira ma lahan waxaannu aqrinaynaa moxamed zaahid alkowhari kitaabka uu taxqiijiyey alasmaa wasifaat waxa uu sheegay imaam ashaafici inuu ahaa nin saaxibulkaraamaada bal inuu dacniyo iska dhaafe wuxuu yidhi imaamu shaafici ahlu karaam uu ahaa karaamadiisana wuxuu u soo qaatay zalladii iyo simbirrixadii ka dhacday ibnu khusayma wuxuu yidhi kowhari taasi waxay ugu dhacday buu yidhi ibnu khusayma simbirrixadu wuxuu gacan siiyey buu yidhi moxamed ibnu cabdilxakam markuu imaamu shaafici radinaayey ayuu u kaalmeeyey oo raddigii imaamu shaafici ayuu ka qayb qaatay sidaas ayaa musiibada iyo simbirrixadu ay ugu dhacday buu yidhi maadaama uu wax u geestay uuna radiyey sheekhii la odhan jiray moxamed ibnu idriis ashaafici alqurashi moxamed ibnu idriis oo shaafici ah ee heer quraysha oo weliba mudaliba ah oo nabigeenna qaraabo la ahay ayuu leeyahay kowhari wuxuu ku leeyahay kitaabka la yidhaaho alasmaa wasifaat taxqiiqa uu ku sameeyey ayuu ku sheegay imaamu shaafici inuu karaamo lahay imaamu shaafici inuu ahay nin quraysha imaamu shaafici inuu ahay qaraabadii aad ugu dhodhoweyd nebi moxamed sala allahu wasalam caleyh inuu ka mid ahaa kitaabkaas ayuu ku sheegay aaway meesha qoraysa imaamu shaafici inuu dacniyey oo wax ka sheegay kowhari haatuu burhaanakum xujadiinna iyo daliilkiina la imada ma aysan odhannin kitaabkaasaa dhigaaya lambarkaasuu ku caayey imaamu shaafici kowhari uu ku caayey ma aysan dhihin waxa ay ku hadleen waa hadal iska barobagaando ah ee fadhi ku dirira waxay kale yidhaaheen oo meelaha ay ka sheegaan imaamulkowhari ayaa wuxuu jarxiyey ama uu dhaawac u geestay saddex boqol oo nin oo ka mida raggii culimmadu ay tawhiiqa ku sameeyeen oo ay tawhiiqiyeen oo ay ku kalsoonaadeen ayuu isagu dhaawacay waxaannu leenahay warkaas brobagandada marka ay sheegahayeen kitaabna ma sheegin lambarna ma sheegin la kaalaya lambarka saddexda boqol oo wuu ku jarxiyey oo hiqaadka ah balkeena mana helaysaan waana been abuurad walaalayaal iska jira dadkani waxay u soo baxeen culimmadii nin nool iyo nin dhintayba in ay aflagaadeeyaan wax ka jirana male aflagaadadaas waqad xaqiiqe qaala abuubakrin wuxuu yidhi ibnualcarabi fi alcawaasim waalqawaasim kitaabka la yidhaaha wuxuu ku yidhi alaxaadiidu axaadiidta axaadiistaasoo asaxiixatu saxiixa axaadiistaasoo fii haadaa kan ku sugan kaasoo albaabi baabka yacnii wuxuu ula jeedaa fii baabi sifaati baabu sifaat axaadiista ku sugan calaa halaadi maraatiba saddex derajo ayay axaadiistaasi ahaatay aluulaa derajada ugu horraysa maama aladii kii waayo waradda min alalfaadi ereyada ka soo arooray walxaal huwa maagaasina kamaalun dhammaystir ah kamaalkaasoo maxdun ee baraxla axaadiisu sifaat saddex derajo weeye ayuu yidhi ibnualcarabi kitaabkiisa alcawaasim waalqawaasim ayuu ku yidhi axaadiisu sifaat waa saddex derajo kan ugu horreeya waa sifo tilmaamaysa ilaahay kamaalkiisa inuu ilaahay kaamil yahay subxaanahu wa tacaala sifo tilmaamaysa laysa linnaqaa'isi walaafaati nusqaanyaalka iyo aafooyinkana fiihi maagaas dhexdiisa xadun wax nasiiba aysan ugu sugnaanin fa haadaa noocan yejibu ictiqaaduhu noocan oo kale caqiidayntiisa ayaa waajiba marba haddii axaadiista ay ku soo aroorto sifo ilaahay oo kamaal tusinaysa in la caqiideeyaahi waa waajib wuu yidhi miihaal waxaa soo aroortay ilaahay inuu samiic yahay basiir yahay mutakallim yahay qaadir yahay kaasoo kale waa kamaal nusqaanna shaqo kuma laha kaasoo kale in la caqiideeyo waa waajib ayuu yidhi athaaniyatu midda labaad maamaladii kii waaye weradda soo arooray walxaal huwa maagu naqsu nusqaan uu yahay nusqaantaasoo maxdun ee baraxla nusqaan baraxla wax ah oo qur-aanka ama sunnada ku soo arooray oo ilaahay haddii loo aaneeyo nusqaan inuu yahay keenahaya fa haadaa noocan laysa lilaahi ilaahay fiihi noocaas dhexdiisa nasiibun wax nasiiba uguma sugnaanin falaa yudaafu noocaan ilayhi ilaahay looma adiifin karo ilaa walxaal huwa ilaahay maxjuubun canhu noocaas laga xijaabay filmacnaa macna ahaan looga xijaabay daruuratan min daruura xagga daruuradana looga xijaabay maahane noocaasoo kale marba haddii sifadu ay nusqaan tahay walow kitaabka iyo sunnada haba ku soo aroortee ilaahay looma aanayn karo in la awilo ayaana waajib noqonaysa waxaa ka mid a waxyaalaha nusqaanta tusinaaya ee soo arooray ka qowlihii ilaahay hadalkiisa oo kale jalla shaanu cabdii addoonkaygiiow mariltu waan jirraday falam tacudnii mana isoo booqan ayaa ilaahay yidhi taasoo kale ma waxaan odhan karnaa ilaahay jirro ayaa ka mida sifaadkiisa iyo wamaa ashbahahu kaasoo kale wixii shabbaha kaasoo kale waxaa la leeyahay waa la ta'wiilinaa si kale ayaa loo fasiri oo jirradan waxaa la leeyahay waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu ula jeedaa weligaygii wanaagsanaayaa jirraday mana aadan soo booqan saasaa lagu awili maahane wixii nusqaan soo aroora ilaahay looma aanayn karo athaalidatu midda saddexaad maamaladii kii weeye yakuunu maagu kamaalan dhammaystir ahaanaya walaakinahu maagaasi yuuhimu wuxuu moodsiinaa tashbiihan u ekaysiin ayuu moodsiinaa kan saddexaad waa wax kamaala laakiin wuxuu ku moodsiinaa in ilaahay khalqigiisa lagu shabbahay waa midka kuwa moodsiinaya tashbiih waxaa ka mid a midka tashbiiha ku moodsiinaya xadiiska macnaha dhahaya oo kale inna quluuba bani aadam bayna asbucayni min asaabici araxmaan iyo axaadiista ama aayaadka ku soo aroorta bel yadaahu mabsuudataan iyo yadullaahi fowqa aydiihim iyo kuwaas oo kaleoo tashbiiha ku moodsiinaya kuwaasoo kale ama ta'wiili ama tafwiil sameeyoo ilaahay u bandhigoo macnihiisa ma aqaana dhe fa ama ladii kii waradda ladiigu soo arooray kamaalan xaalu yaa soo arooray kamaalkaasoo maxdan baraxla midkii ku soo arooray kamaal bis inuu yahay kalwaxdaaniyati kale noqosho waalcilmi waalqudra cilmi iyo awood waaliiraadati doonis waalxayaati nolol waasamci maqal waalbasari arag waalixaadati koobid wa tadbiiri maamul wa cadami almidli mathal inuusan ilaahay lahayn wannadiiri mid la mida inuusan ilaahay lahayn falaa kalaama fiihi maagaas dhexdiisa hadal ma leh walaa tawaqufa joogjoogsina ma leh laga shaki maayo kuwaas ilaahay waa lagu sifaynaa maxaa yeelay kamaalay tusinayaan ilaahay qudruu leeyahay cilmiyuu leeyahay nololuu leeyahay maqaluu leeyahay araguu leeyahay kuwaasi waxay tusinayaan waa kamaal marka iyadoon lagu shakinaynin ayaa ilaahay lagu sifaynaa subxaanah wa amaa maamaladii kii waradda bilaafaati aafaad ku soo arooray aafaadkaasoo almaxdati baraxla wannaqaa'isi nusqaanyaal ku soo arooray wixii aafo ama nusqaan ku soo arooray ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale man qofkeebuu daa ayiladii kii uu yahay alladii midkaasoo yuqridu allaaha ilaahay amaahinaya qardan amaahin qardigaasoo xasanan wanaagsan yaa amaah wanaagsan ilaahay amaahinaya oo kale wa qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale juctu anugu waan gaajooday falam tudcimnii ima aadan quudin wacadishtu waa oomay falam tasqinii ima aadan waraabin kuwaasoo kale faqad calima alcaalimu waljaahil caalimka iyo jaahilku waxay ogaadeen anna daalika kaasi kinaayatun kinaayo inay tahay canman shaksi xaggiisa looga kinaayoonayo shaksigaasoo tatacallaqu haadihi tan taasoo anna qaa'isu nusqaanyaalkaa bihii shaksiga ay ku tacalluqaayaan caalim iyo jaahil waxay og yihiin marba haddii ilaahay yidhi waa gaajooday yaa wax i amaahinaya in loola jeedo addoomadaydii yaa gaajootay addoomadaydii lacag siiya addoommadayda sadaqa siiya inuu ula jeedo dadka dhanaa waxa og taasoo kale ilaahay looma aanayn karo oo ma dhihi kartid waa sifo gaajaahu ilaahay leeyahoo xaddiisaan ku arkay ma dhihi kartid taasoo kale ilaahay looma aanayn karo subxaanahu camaa yaquulu daalimuuna culuwan kabiira walaakinahu ilaahay adaafahaa ilaa nafsih sifaadkaas naftiisu u adiifiyey naftaasoo alkariimati wanaagsan naftaasoo almuqadasati la dahiray takrimatan liajli takrima karaamayn darteed ayuu ilaahay ugu adiifiyey naftiisa karaamayn darteed ayuu naftiisa ilaahay ugu adiifiyey asaa iskaraamaynaya karaamayn oo naftiisa ilaahay ugu adiifiyey liweliyihi weligiisa ilaahay uu karaamaynaayo ilaa nafsihii uu adiifiyey naftaasoo alkariimati wanaagsan naftaasoo almuqadasati la dahiray oo asagaa isku adiifiyey oo anaa gaajooduu yidhi ilaahay wuxuu sidaas isugu adiifiyey karaamayn liweliyihi weligiisa uu karaamaynaayo wa tashriifan sharrifid iyo wastildaafan naxariis dalab lilquluubi quluubta uu ka naxariis dalbaayo iyo wa talyiinan jilcin oo dadka quluubtooda uu jilcinaayo oo uu leeyahay war addoommadaydii yaa gaajoodaye wax ha la siiyo addoommadaydi yaa xanuunsadaye ha la soo booqdo dadkaasuu rabaa inuu ilaahay qalbiga u jilciyo addoommadiisa markaasuu ilaahay iska dhigay uu yidhi anaa gaajooday iska dhigay wa idaa jaa'at ilalfaadu erayadu hadday yimaadaan alfaaddaasoo almuxtamilatu ee suurtagal ah allatii alfaaddaasoo takuunu lilkamaali ahaanaysa biwejhin dhinac markii loo fiiriyo kamaal ahaanaysa walinusqaani nusqaanna ahaanaysa biwejhin weji kalena nusqaan ahaanaysa erayada marna markaad dhinac u fiiriso nusqaan ah dhinac markaad u fiirisana kamaal ah erayadaas oo kale markay soo arooraan wajaba calaa kulli muslimin muslim kasta waxaa ku waajibi an yajcalahaa alfaaddaas kinaayatan inuu ka yeelo canilmacaani looga kinaayoonaayo allatii macaanidaasoo tajuusu calayhi ilaahay ku bannaan wayanfiya inuu anfiyo muslim kasta maa shay kasta shaygaasoo laa yajuusu calayhi ilaahay aan ku bannaanayn muslimka waxaa waajib ku ah wixii ilaahay ku bannaan inuu ku sifeeyo waxaan ilaahay ku bannaanayna uu ka daayo erayadaasna uu ka dhigo waxyaalo macaani in loola jeedo ilaahay ku bannaan mithaal marka la leeyahay bal yadaahu mabsuudataani ad aragta ilaahay labadiisa gacmood waa la fidiyey haddaad gacmo xaqiiqaa ka dhigto waxay noqonee ilahay inuu khalqigiisa shabbahay waa bidcadii mushabbihadu waxay qabi jireen marka dhinac yadda markaad fiiriso kamaalay ka taha dhinac markii la fiiriyana nusqaanay ka tahayoo waxay noqonee dadka ilaahay inuu shabbaho markaasoo kale waxaad leedahay aayaddan waxaa loola jeedaa bal yadaahu mabsuudataan ilaahay waa deeqsi oo waxaa lagu radinaayey yahuuddii tidhi ilaahay waa bakhiil ayaa lagu radinaayey qofkii yidhaaha gacan xaqiiqaahuu ilaahay leeyahay war gacanta xaqiiqada ah maxay tah gacan xaqiiqaha horta maxaan u naqaan annagu kuwaan faraha iyo maqaarka iyo dhiigga lafaha iska saaranaan gacan xaqiiqaa u naqaan war ma waxaasaa ilaahay loo aanayn karaa war ma waxaasaa ilaahay loo sifayn karaa sow ilaahay ma odhanin laysa ka midli shay ilaahay wax lamida ma jiraan midda kale waxaa wejigabax ku ah qolada mushabbihada inay yidhaahaan gacan xaqiiqaahan ku macnaynaynaa haddana ay dhahaan waa sifo war waa sifo iyo gacan xaqiiqaha horta kala daaya maxaa yeele sifo waxaa la yidhaha wixii gooni aan u istaagi karin sida qofka midabkiisa iyo qofka cilmigiisa iyo qofka awooddiisa kuwaasi gooni uma istaagi karaan kuwaasaa sifaad la yidhaha laakiin gacan xaqiiqaha waa jaarixo sifo lama odhan karo af carabiga iyo naxwaha kuu diidahayo walaalayaal taas waxaannu rajaynaynaa in ilaahay uu ku soo hanuuniyo hadalladan salafu saalix aannu ka soo naqlinnay qolada mubtadicada ah halkaasna walaalayaal waxaa inoogu dhammaaday darsigeennii kow iyo tobnaad iyo kitaabkeennii alhadyu alwaadix fi dabi can muctaqadi salafi saalix wabiاllaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat اllaahi w barakaatuh